barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegaysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiinba waa maalin isniin afar iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo cabdixaafi cawil ismaaciil
qodobada aan idinkuga hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyarada aragga naafada ka ah ee magaalada boorama oo ka walwalsan daryeel xumo ka haysata dhanka waxbarashada iyo gaadiidka walaal waad aragtaan laga yaaba waxbarashada inaad magacaygiina ku tagtaan annaga laakiin gaadhina soo qaadaan u baahannahay qof keliya oo ma jiro inta soo talaabsada meesha waxbarashada soo aadayo waxaa kaloo walaal aan meesha u baahannahay qalab madhexyaal sidaan horeba niigu sheegay kuraas iyo miisas wax lagu barto ama qalabkii kale bareel la dhahaya ee dadka araggali ay wax ku baranayeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada iyo saraakiisha booliiska gobolka mudug oo iska kaashanaya amniga magaalada gaalkacyo heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada suuriya ayaa gudaha u galay magaalo ku taalla meel u dhow soohodinta turkiga kadib markii ay heshiis la galeen kurdiyiinta suuriya si ay uga hortagaan duulaanka ciidamada turkiga warbaahinta suuriya ee sana ayaa sheegtay inay ciidamadooda gudaha u galeen magaalada taalmaar oo labaatan kilomitir u jirta xuduudda waxaana sheegeen inay dadka deegaanku soo dhoweeyeen heshiiskan aan caadiga ahayn ayaa waxa uu dhex maray kurdiyiinta suuriya ruushka oo taageera dowladda asad waxaanu imanayaa afar caanamaal kadib markii ay ciidamada turkiga gudaha u galeen waqooyiga suuriya kurdiyiinta suuriya ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inuu maraykanku garabkoodii ka baxay kadib markii ay kala dhinac dagaalameen duulaankii lagu jabiyey xoogaga daacish waxa kale oo ay sheegeen inay badiba dowladaha carabta iyo qaramada midoobaba ay inkireen wasiirka difaaca ee xoogaga kurdiyiinta ee magaalada kobani ismaad sheekh xasan ayaa saxaafadda u sheegay in aanay cid dambe aamini doonin oo ay iyagu isdifaaci doonaan qof kasta oo kurdi ahna uu qaato qorigiisa dad gaaraya laba boqol oo kun oo qof ayaa dagaalkaasi ka barakacay tan iyo toddobaadkii uu dagaalku socday
qays saciid oo ah brofesor maadada sharciga ah ka dhiga jaamacadda islamarkaana ah siyaasi qunyar socod ah ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kalabaxa ahayd ee tunisiya ka dhacday xaddii shalay isaga oo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta nabiil qarabi sida ay muujinayso natiijo hordhaca saciid oo si madax bannaan u tartamayay ayaa helay ugu yaraan labaiyo toddobaatan dhibic shan codadka la dhiibtay sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ay sii daysay shirkadda imhord wuxuuna afartan dhibcood kaga adkaaday qarawi kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee tunis si ay ugu dabaaldegaan guusha saciid iyaga oo heesayay astaanta qaranka taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono musuq maasuqa korna u qaadi doono dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhaca waqooyiga afrika natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maanta oo isniin ah saciid ayaa uga mahad celiyey da'yarta dalka in ay bog cusub fureen waxaana uu wacad ku maray in uu isku dayi doono inuu dhiso tunisiya cusub qiyaastii sagaashan boqolkiiba dadka da-dooda ee u dhexaysay sideed iyo toban ilaa shan iyo labaatan ayaa u codeeyay saciid sida uu muujiyey ra-i ururin uu sameeyey machadka sigma
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale kowdii iyo barkii shan daqiiqo in ku dhawaayay dhaaftay afrikada bari halka ay lixdiiyo barkii iyo waliba shan daqiiqa ay tahay washington barnaamijkii dhallinyarada ayaad dhegaysanaysaan aan ku bilaaba eh dhallinyarada aragga naafada ka ah ee magaalada boorame ayaa waxa ay ka walwalsan yihiin dareen dhinaca waxbarashada ah iyagoo sheegay in ay baahiyo badan ay qabaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada boorame ka soo diray wariyaha iyaga xaashim sheekh cumar good dhallinyarada araggala ee ku nool magaalada boorama oo la hadlay warbaahinta ayaa ka codsaday somalilan iyo dadweynaha ku nool magaalada gaar ahaan shirkadaha ganacsigu inay gacan ka siiyaan sidii ay wax u baran lahaayeen dhallinyaradan oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa xusay in ujeeddadoodu ay tahay sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho loogana hormarin lahaa bulsho ahaan bulshadani waa bulsho araggeygii lah u baahan in la garab istaago u baahan in qalbiga loo soo jeediyo u baahan in dadkani lasoo eego bal ilgooniya lagu soo eego la hormariyo oo laga taliyo saad hooye iyo aaba uga fikiraysaan qofkiina araggiina qaba dee mas-uul kasta ayba wuxuu ka fikiraya aroor kasta uu leeyahay inankaaga waxbarashadii maanta ma aaday ma tegey laakiinse inaad qofkan araggiisiina waayey kaalmayso ood garab siisaay waa muhim waxaanan u sheegi lahaa bulshada rebora ma ahaan in iskuulkiisi daaha loogu furay oo daaha looga qaaday aana u baahan yihiin in iyagu gacmaha isqabsadaan codsigaasina wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala kuwi lagu guulaysto oo meel gaara annagu gaari baan u baahanno socod ma karno macalin baan u baahannahay macalka mishaar buu doonayaa dowladda waan u sheegayaa shirkadaha iyo ganacsatada labadaba waan u sheegayaa dee waadna arkaysaan sida aan u fadhino ilaahay agtiisaad ka hel waxaad la baxdo dee markaa annagu dadkii wax loo dhiibanayey ee hor loo sii dhiibanaya anala dhow ahayse maalinta la socday laqasay laqabinta loo dhiibanaysin baan dadka badweynaha taasaan u sheegaya dadka reer buuram waxaan u sheegayaa toosan in loo gasho talo weerkiyaa dee waa waadna arkaysaan sidaan nugu fadhino dee iyaan iyaan sugaynaa alla intii ka sokaysa inigaan sugaynaa waxbarashaan rabnaa inamada isku soo xilqaamay inay waxna baraan dee guriga aan garaysano waad arkaysaan waxaan rabnaa dee inayna garab istaagtaan madaxweynaha codsana muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylic waxaan ka codsanaynaa inuu si naxariis lanoo garab istaago dadka baahida gaarka ah qaba gaar ahaan aragga naafada inuu garab istaago oo gacan siiyo ayaan madaxweynaha ka codsanaynaa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylic insha allah inaan furano maxadkii maanta aan dhex fadhino laba toddobaad muddo ah baanu dhigano laakiin walaalaha muslimiinta muxsinaadka waxaan ka codsanaynaa dowlad dal dibad dunida dacaladeeda iyo daafeega meel kastoo ay kala joogaan markuu dhambaalkaygana walaalayaal ni soo gaadho si khaas ahaatan inagoo muxsiniina lana baxayo ilaahay dartii waxaad yacni bixinaysaanu la niyoonaya waxaan walaalayaal ni odhan lahaa inaad maxadka beder ee dadka araggale ku baranayaan hadcaawimo aad nala soo garib istaagtaan waayo maxaa yeelay waad aragtaan kulley halkaan wax ku baranayno say faaruq u tahay wax qalabi ma yaallo annagu waanu ka baahi badannahay weliba walaal muslimiinta dee aragga qaba ee wax baranaya annaga tayada howlo badan ba u baahan tahay walaal waad aragtaan laga yaaba waxbarashada inaad nagu cagihiina ku tagtaan annaga laakiin gaadhina soo qaadaan u baahannahay qof keliya oo ma jiro inta soo tallaabsada meesha waxbarashada soo aadayo balse waxaan u baahannahay qof walba inuu meel gaari soo qaado waxaa kaloo walaal aan meesha u baahannahay qalab ma dhex yaal sidaan horeba iniigu sheegay kuraas iyo miisas wax lagu barto ama qalabkii kale bareel la dhahayay ee dadka araggalay ay wax ku baranayeen hadday kitaab qur-aana tahay ayaa hadday tahay shabagii wax lagu baranayay midna ma haysano shaqolka maanta aan dhex fadhinayn maanta waxba dhex oolini lacag ayuu naga rabaa bishii waa lacag walaalaha muxsimiinta marka ay furtaan codkayga iyo dhambaalkayga waxaan rajaynayaa inay wax badan wax badan naga soo garab istaagi doonaan halkay doonaan ba ha joogaani inta badan dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qabtaa ma helaan cid si gaara iskaga xid saarta daryeelkooga waxbarasho marka laga tego xanaanaynta qoysaskooga waana qaar ku dayacan bulshada dhexdeeda inkastoo magaalada boorama laga furay dugsigii ugu horreeyey ee daayarta baahiyaha gaarkaa qabtaa wax ku bartaan sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii oo dhallinyaro u badan kuwa dhagahala iyo kuwa baahiyaha gaarkaa qaba qaarkood ka aflixeen balse hadda dugsigaasi waa mid aan helin caawimo dhaqaale kadib markii hay-ad talyaani ahayd oo dugsigaasi caawin jirtay ay faraha kala baxeen sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxaana hadda wax ka barta dugsigaasi dhallinyaro tiro yar oo ah kuwa dhegahala xashmi sheekh cumar good v o e boorama barnaamijkii dhallinyarada ayaa dhegaystayaal dhegaysanaysaan bal iminkana dhinacii heesaha waa daadihii jacaylka iyo hee farxiya fiska
Yeah.
aadihii jacaylka iyo fanaanada farxiya fiska aan intaasi kaga gudubno halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a saraakiisha ciidamada booliiska puntland iyo hogaanka dhalinyarada magaalada gaalkacyo ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada waxay kaga hadleen sidii ay dhalinyarada door wanaagsan uga qaadan lahaayeen xoojinta amniga gobolka waryaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa waxyaabihii kulankaasi xoogga lagu saaray ka wareystay cabdiweli cismaan cali oo ka mid ahaa dhalinyaradii kulankaasi ka qayb gashay walaalow horta xaqiiqatan dee mar haddii la isku imaado oo la iska xog waraysto war maxaa khaldan iyo xaggee wax kan qaban karnaa waxyaalo badan bay waxay dhaamaysaa intii la aamusnaan lahaa ma garatay dhalinyartu mar haddii dhalinyartii iyo saraakiishii ciidanku ay isxog waraysteen waxaa imaanaysaa in laga wada shaqeeyo falalka libiga amniga ma garatay maxaa wada shaqayn ah oo dhinaciina dhalinyarada aad booliska u ballan qaadeen waxaanun u ballan qaadnay kolley horta qodobka weyn oo aan ballan qaadnay wuxuu ahaa inaan samayn doono wacyigelin ballaaran oo aan ka wacyigelin doono dhalinyarta waxyaabaha lidiga kuwa amniga waxay iyaguna noo ballan qaadeen inay nala shaqayn doonaan si buuxda ay noola noola shaqayn doonaan dhalinyarada xaafadaha iyo dhibaatooyinka ay geystaan way soo laalaabatay ka dhalinyaro ahaan adinka dhalinyarada maxaad ka qaban kartaan
walaalow horta dhalinyaradu markii la dhaho aad bay horta u fara badan tahay ma garatay anigu maantay waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool gobolka mudug khaasatan waxaan ka mid ahay dhalinyarta waxbarata ee dugsiyada sare ku jira ma garatay haye
dhalinyar marka la dhahana magacii waa la wada wan yahay laakiin qofba meel iyo darajo ka joogaa marka aniga maantay markii aan dhaho dhalinyar afkeed aan ku hadlo dee qofba darajo unbuu ka joogaa ma garatay laakiin haddii dhalinyar magaceeda la wada huwan yahay waxaa masti ah wixii xun oo dhacaba inay dhabarka loo wada ridanayo maxaad ka qaban kartaan marka dhalinyarada dhibaatada geysata waxaanu ka qaban karnaa inaanu dhalinyartii wacyigelin u samayno inaanu dhalinyartii tusaalooyin usoo qaadano wadamada hormaray iyo dhalinyartooda siday u horumariyeen inaanu dhalinyartii xagga dowladda laftirkeeda aanu kala kala hadalno development in loo sameeyo iyo waxyaala madadaalooyin ah oo dhalinyartii markii waktiga ay ku kici lahaayeen waxyaalaha falalka amni darada ah ay ku mashquulaan waxyaalo dhalinyartii xiise gelinaya waxaanu dhalinyarta u horseedi karnaa inaanu ayaga dowladda dhankeeda aanu iyo qolyo ka qolyahan kaloo dowladda la xiriiraba aanu uga ballan qaadno in dib loo furo garoonka kubadda cagta xawaale oo hadda aan dhihi karno waaba waxa ugu weyn oo sabab u ah in uu soo laalaabto falalkan amni darre ee dhalinyartu ay ku kaxayso
sida la wada ogyahay waxaa la qabtaa kulamo dhalinyarada dhibaatooyinka looga wacyigelinayo mana ahan wax cusub in kulamadaa la qabto adinku maxaa kaga bedelnaan kartaan wacyigelinta horey loo qaban jiray maxaa ficila oo aad ku daraysaan
waa mahadsan tahay mas-uule dhalinyar markii la yahay dee markii dhalinyarta ayaga unbaa iska warqabo waxa dhexdooda ka jira ayaga unbaa garan kara kooda wanaagsan ayaga unbaa garan kara kooda xun soo maadan garan shirkeeno ama annagu wacyigelinteenu waxay uga duwanaan kadhaa wacyigelimihii hore waxaan nahay dhalinyartii gudaha ahayd oo iska warqabtay annagu hoos baan isku wareysan karnaa waxyaalaha jira baan gorfayn karnaa caqabadaha jira baanu soo gudbin karnaa ma garatay laakiin markii shir guud ama la qabto ama wacyigelin guud oo kale ama madadaalooyin guud oo kale dee waxay noqonaysaa in wixii korkaa laga wada taataabto laakiin aan gudaha loo sii gelin wada shaqaynta laamaha amniga iyo dhalinyarada waa sidee xaalkeeda wallahi wada shaqayn hore oo laamaha amniga iyo dhalinyarta oo horey usii xooganaa ma jirin laakiin hadday waxaa moodaa rag aqoon-yahano ah oo aada u firfircoon inay hadda gacmaha ku hayaan laamaha amniga ee gobolka maamulka degmada iyo laamihii ammaanka ee booliiska ee waqooyiga gobolka mudug ee maamulka puntland waxaa aada uga soo dhex muuqanaya dhalinyaro muhiimadda adinka ay idin leedahay in dhalinyaro ay noqdaan hogaankii amniga iyo maamulkiiba intay leegtaa wallahi waa faa'iido aada u weyn waxaana dhihi karaa waa sababta keentay inuu shirkan baqabsoomo looga hadliyey isdhexgalka dhalinyarta iyo wacyigelinka wacyigelinta dhalinyarada ee laga wacyigeliyo falalka lidibka amniga haddii aysan jiri lahayn dhalinyar maantay doorkan ama darajooyinkan ka haya xilalka kala duwan ee gobolka ma aysan dhacdeen in dhalinyartii inta la iskugu yeero la dhaho ha laga hadlo falalkan dhalinyartu ay ku kacayso waayo horey intii aan joogay ma aan arkin dhalinyar inta laisugu yeeray oo shirkan oo kale loo qabtay war maxaa caqabad oo jira oo dhalinyartiis waxyaalahan ku sababa lasaga xogwaraysanayo intii uu socday kulankii dhalinyarada iyo saraakiisha ciidanka booliska ma jirtaa dhacdooyin ee aad ku gorfayseen oo kulankaa looga hadlay wallahi horta mas-uule dhalinyartu iyo iyo saraakiisha ciidanka booliska ee meesha nagula sugnaa waxyaalo badan waa lagu gorfeeyey laakiin ma aysan jirin qodob muhiim ah qodob inta lasoo qabtay la yidhi qodobkaas baa jira ee hala falanqeeya laakiin wuxuu ahaa wacyigelin guud oo dhalinyarta ku saabsan oo ay joogeen qeybaha kala duwan ee bulshada nabadoonadii isimadii waxgaradkii ardaydii aqoon-yahankii dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ay kasoo qeyb galeen dhacdooyin horey u dhacay oo kulankaa loogu soo hadal qaaday ma jireen way jireen dabcan ha waxaa kamid ahaa kiisas tacadid haween ay kamid ahayd caasho ilyaas waxaa jiray dhalinyaro dhibaatooyin xaafado isku duul oo ayagana lagu soo qaaday dhibaatooyin ay geysteen marka waxyaalahaasoo dhanna dee iyadana meesha waa lagu gorfeeyey dhalinyartuna waxay ballan qaadeen doorka ay ku leeyihiin ama ka arday ahaan ama ka doorka dhalinyaro ay ku leeyihiin inay ka qaadan karaan kana soo bixi doonaan insha allah booliiskuna wuxuu ballan qaaday inuu kula shaqayn doono uu kuna dhiirigelin doono
hadalkaasina waxa uu dambeeyey cabdiweli cismaan cali oo ka mid ahaa dhalinyarada kulanka magaalada gaalkacayo ka qayb gashay waxa uu warramayay wariyaha v o da cabdiwaaxid macalin isxaaq iminkana waa wararkii cayaaraha ugu dambeeyey
waa tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaana idinla socodsiin doona anigoo ahaa nuur xasan nuur iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaanu ku hormari doonaa ciyaaraha tartanka orodka ee maratoonka magaalada shikaago shalay ka dhacay ee dalkan maraykanka waxaana gabadha orodyahanada u dhalatay dalka kenya ee lagu magacaabo brigid cosjey ee jibisay rikoord horey ugu yaalay tartanka maratoonka shikaago cabdulqaadir samakaab ayaa daawanayay cabdulqaadir shalay waxaan filaya inaad daashay sababtoo ah maaratoonkii laba saacadood wax ka badan ayuu socday marka bal noogaga dhac sheekadan waa mahadsan tahay nuur brigid cosjai waa shan iyo labaatan jir waa orodyahanad u dhalatay dalka kenya waxay jebisay rikoorka orodka dumarka ee maratoonka adduunka oo soo yaalay muddo lix iyo toban sannadood ah waxa ay ka qaaday rikoorkan ee gabar kale oo iyadana u dhalatay dalka ingiriiska oo ku guulaysatay sanadkii laba kun iyo saddexdii ciyaarihii london marathon lagu qabtay marka waxay ku oroday ayaa la leeyahay elbiriqsiyo aad uga yar iyo saacado uga yar intii ay ku oroday waxaa la leeyahay marka waxay ku oroday laba saacadood afar iyo toban daqiiqo iyo afar sakan ayay ku oroday rikorka hore ugu yaalla wuxuu ahaa laba saacadood shan iyo toban daqiiqo iyo shan iyo labaatan sakan gabadhan waxaa lagu leeyahay sanadkan ayayba ku soo dhowaatay maaratoonkii london iyada ayaa ah horyaalka maaratoonka ee london ee sanadkan waxay ku soo oroday laba saac siddeed iyo toban daqiiqo iyo labaatan sakan markaas ayay ku sigatay inay jabiso rikoorka hore mid cusubna ay dhigto laakiin way ku guuldaraysatay hadda tartankii shikaago ee maaratoonka gabdhaha ee adduunka ayay ku guulaysatay waxayna dhigtay rikoor cusub marka waxaa la leeyahay rikoor lix iyo toban sannadood soo yaalay in la jebiyo wax sahlan ma aha weliba waxaa lagu leeyahay orodkana waxyaabaha ugu cajiibsan waay markay noqoto maratonka saacado badan ayaa la ordaa meelaha qaar markaa fiirisid yani wax cajiib ah waay marka intii uu soo bilowday gabadha lix iyo toban sanad ka hor rikorka haysay tartanka intuu soo bilowday kun sagaal boqol lixdan iyo afartii wuxuu ahaa rikorka adduunka u yaala ayay gabadhaasi haysatay oo laba kun iyo saddexdii tartankii london lagu qabtay hadda marka gabadha reer kenya ayaa ku guulaysatay oo shan iyo labaatan jir ah kenyaanka marka todobaadka toddobaadkii horena wiil kenyaan ahaa isna rikoord cusub dunida u dhigay tartankii orodka vienna marka ethoobiya iyo kenya iyo iyaga orodka laguma haysto ma ha ha ha hadda uganda ayaa kusoo biirtay oo iyagana tartanka qaybka ah oo ku guulaystay marka waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah dadka bariga africa ka imaanaya waxaa moodaa in ujeeddo kale ama fursad kale oo aan orodka ahaynba aysan oga bannaaneen ciyaaraha markaa fiirisid dhinaca awooddooda jireed iyo xoogga iyo xirfadaha kale waxaa moodaa laakiin orodka waa sida loo kala fudud yahay oo loo kala tillaabo loo kala tilaabo dheer yahay marka ee, tartankan marka kaalinta labaad waxaa soo gashay gabadhan ay ku guulaystay isla gabar kale oo etoobiya u dhalatay oo lagu magacaabo ababel yushe neesh oo kaalinta labaad soo gashay ee tartanka chicago waxayna ka dambeysay ay leeyahay afartan eh, to- lix daqiiqo iyo afartan iyo toddoba sekan ayay ka dambeysay marka waxaa laleeyahay waa masaafo dheer waxaa kaloo oo markaas haddana eh, tartankan uu cajiibka ku yahay waxaa ka mid ah in eh, aad looga xiiseeyo dhinaca dumarka oo maaragtay maratonka markaad fiirisid ee, gabdhaha kenyaanka ah iyo gabdhaha etoobiyaanka ah iyo ayaad moodaa in uu u dhexeeyo tartanka waayahay een, waxaan filayaa in gabdho soomaaliyeed iyana ay ku guuleysan doonaan maadaama bariga afrika Mo Faraxna wuxuu ka galay tartankan kaalinta sideedaad isaguna ahaa qofkii ugu horreeyey ee gabadhan usoo hambalyay waa tahay mo faarax eh, waayahay eh, dhinaca kubadda cagta haddii aan fiirino Mo Farax dhinaca ragga ayuu sideed ka galay waayahay waa mahadsantahay cabdiqaadir xaggii eh, kubadda cagta ayaan aadi doonaa Een, toddobaadkan waa tii laga nastay ciyaarihii kubadda cagta ee horyaalada yurub oo ay xulal loo weecday dhin- dhankii xulalka kubadda cagta Een, dhinaca yurub isreebreebka koobka qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka ayaa ciyaaro ka tirsan ay dhaceen xalay Een, xulalka jarmalka iyo netherlands oo ka mid ah xulalka een, uga caansan dhinaca kubadda cagta ayaa wada guulaysta oo si dirqi ah ku badiyey inkastoo jarmalka saddex gool ay ku badi- kaga badiyeen estonia Eh, weli ma aysan xaqiijin inay usoo baxaan een, ciyaarahani eh, labadooduba min shan iyo toban dhibic ayay gruubkan kaga hogaaminayaan saddex dhibic ayay ka sarreeyaan xulka waqooyiga ireland laakiin talyaaniga iyo belgium ayaa si wanaagsan u badiyo islamarkaana xaqiijiyey inay u gudbeen talyaaniga waa tii koobka adduunka sanadkii uu ka haray marka sanadkan waa isu soo dhaarsadeen miya Ah, koobka qaramada yurub talyaaniga sanadkan wacdare ay dhigayaan roberto manjini ayaa horkacaya toddobada ciyaarood ay ciyaareen ee gruubka j ay ku hogaaminayaan toddobadaba way badiyeen koob iyo labaatan dhibcood ay la yimaadeen waxay haystaan guul boqolkiiba boqol ah weliba talyaaniga waxay qarka u saaran yihiin inay jebiyaan rikoor siddeetan sannadood usoo yaalla xulka talyaaniga oo ah inay badiyaan sagaal ciyaarood oo isku xigta hadda sideed ayay badiyaan waa tahay ee, ciyaaraha caawa dhici doonana tan ugu xiisaha badan waxay magaalada baris ku dhex mari doontaa xulalka faransiiska iyo turkiga gruubka h ayay wada hogaaminayaan min sideed sideed iyo toban dhibic ayay wada leeyihiin is-aragii hore ee, turkiga ayaa ka so- soo badiyey oo faransiiska magaalada antaliya ciyaarta ka dhacday waa lagu soo garaacay la arki doonee in faransiiska ay ka arsan doonaan Ee, xubintii ciyaarahana dhegaystayaal intaa inoo joogto Een, xaggii heesaha ayaan geli doonaa waxaan idiin soo qabanay heesta halladnaado jacaylka waa fanaaniinta hani u k iyo jamiil wehli
labadeenna jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii Haa, labadeenna jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii
lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga lolataa sida laanta mareerhka qalbiga lolataa lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga lolataa sida laanta mareerhka qalbiga lolataa
lafta dhabarkoo lafta dhabarka
bal qiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne laasimow wadnahayga ku lifaaqan laabtayda
lubigii booramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanadno
halladnaado ladnaado halladnaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye halladnaado ladnaado halladnaado jacaylkuye halanaado lanaado halanaado jacaylkuye lafta dhabarkaay lafta dhabarkow
bal qiyaas labadeenna lumi waayo xubbigeenu laasimo wadnahayga kulli faaqan laabtayda
labigii booramiyo boosa saddexdeeda burco maynu degnaa libinan ku tanaadno
hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye
heestaasi haladada jacaylkuya ee hadi u k iyo jamiil weheliye ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijkii dhallinyarada ee uu nuur xasan oris kusoo dabariday dhinaca farsamadu waxay ahayd maxamed sandheere anigoo cabdixaafida iyo cabdiqaadir oo dhinaca isaguna warbixinta cayaaraha nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo haddii ilaahay idmo
sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo